sidii aad warkaba ku maqlayseen maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa gebi ahaanba iskaga baxay magaalada baar dheere iyada oo dhinaca galbeed ay magaalada ka soo galeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya magaalada ayaa la sheegay inaan wax dagaal ahi ka dhicin laba qof oo rayd ah oo mid yahay nabadoon lagu magacaabi jiray maxamed cabdulaahi cismaan iyo qof shacab ah ayaa la sheegay in saaka lagu toogtay magaalada dilkoodana waxaa lagu eedeeyey ururka al-shabaab sahre cabdi axmed oo stuudiyaha igula sugan ayaa khadka telefoon kula xidhiidhay cabaas ibraahim gurey oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee gobolka gedo dagaalka ku jira kaasoo sheegay in uu ku sugan yahay buundada magaalada isaga iyo ciidamo uu hogaaminayo waxaan ku sugnay buundada baare ayaan ku sugnay saacadaan ku hadlay hadda marka guud ahaan magaalada ma la wareegteen magaalada dhinacaan lada waxaa ka waxaa ka galay maxaa ku radaa i sheegay ciidamada k d k d f amazon iyo kuwa maxaa ku radaa isheegay s l a yaa dhinaca ka galay dhinaca kalena ciidamo kale taa kasoo galay hadduu alla idmo laakiinse hadda waxaan taaganahay buundada baar dheere adiga yaa kugu wehlinaya haddaadba gudihii magaalada joogto buundada baar dheere aad taagan tahay ma ciidamo dawladaad wadataa mise kuwa amisom aad la socotay ee kenya maya maya waa ciidamo maxaa ku radaa i sheeg s l a iyo k d f amazom oo iskaashanayaana waa tahay guud ahaan iga waran jawga magaalada ma laga baxay oo al-shabaab ma ka baxeen mise way ku jiraan wallaahi xoogooda way ka baxeen laakiinse weli heraagooda maxaa ku radaa isheeg wuu ku dambeeyaa
marka adinka hadda kala barmiyaa magaalada haysataan mise gebigeeda waa la wareegteen maya saacadaan kula taaganahay dhinaca gedaan ka imaaday waxaan la taaganahay buundada baarreer hadda kusugnoon taaganahay waa hagaag bal waxaad iga warantaa marka wax iska caabina ma kala kulanteen al-shabaab markaad soo gelayseen magaalada dad baa waxayna leeyihiin rasaas ayaa dhacaysa ilaa saaka ciidamada meesha socda oo al-shabaab iska caabin karaaba ma aha haye marka wax iska caabin karaaba maba ciidamada meesha socda qorshihiina hadda muxuu yahay marka qorshaha iyaga hadda waa inaan degna berrina insha allahu hadduu alla raali ka noqdo inaan seef garayno magaalada marka hadda gebi ahaan lama wada wareegeysaan
maya waxaa weye waa ciidan culus weeye waa la tegaya horta seefkeeda ama seefkarayteeda berri bay noqonaysaa insha allahu ma jirtaa in amisom ay idinku amartay in magaalada gebi ahaanba idna gelin tan iyo caawa ilaa berrita ka hor oo aad banaanka ka joogtaan inkastood hadda ilaada buundada aan joognaa wallaahi hadda on buundada ayaan joognaa shacabkana iyo amaan helaan rabnaa magaaladan in la ayaa rabnaa si alla raali ka noqdo
buundada waa xaafadee maduleedka magaalada imise imise xaafadood ayaase idin dhiman oo gacantiina ku wallaahi magaalada waa weyn
ha bal waxaad iga warantaa nabadoonka lagu dilay magaalada iyo qofka kale rayidka maxaad kala socotaan wallaahi anigu soomaaliya gaaran badanka iyada ah laakiinse al-shabaab markay ka bahaya ninkaan nabadoonka dileen baa nagu yeeri
kaasi waxa uu ahaa cabaas ibraahim gurey oo ah taliyaha guutada koowaad ee aagga koonfurta gedo oo dagaalka ku jira isagoo ku sugan baardheer gudaheeda ayuuna khadka telefoonka iigu warramayey waa tahay dhinaca kalena howlgallo milatary ayaa maanta ka sii socda gobolka bokool iyada oo ay soo baxayaan warar sheegaya in dad rayida ay ku dhinteen dagaalada kadib markii ay dhexda u galeen dhinacyada dagaalamaya howlgalladan milatariga faahfaahintooda ayaa maxamed colaad xasan waxa uu ka wareystay guddoomiyaha gobolka bokool maxamed cabdi tool bismillahi raxmaan raxiim muddo saddex beri ka hor ayaa waxaa laga bilaabay howlgal balaaran gobolka bokool ciidamada maxay ato oo isku jira dowladda federaalka iyo ciidamada etoobiya oo wadajira ayaa ka bilaabay howlgalkaas gobolka bokool horey waxaa looga horeeyey degmooyin fara badan baa laga horeeyey keliya waxay ka haysteen nimanka nabadiibka waxay haysteen tusuulada waaweyn oo gobolka ah marka meelihii ayaga ahaa weerar lagu soo qaaday meelo fara badanna waa laga qaatay wa wa waa gartay wa intii dagaalada iyo howlgallada ay socdeen wax khasaare oo ka dhashay kolley meeshii dagaal meeshii maxay ato dagaal laba qolo iskaga hortimid kasaar la-aan ma aha dagaalka hadduu dambeeyey shalay waa meel la yidhaahdo wadka raagu ka dhacay daris weyne markay kasoo baxeen oo laga soo qabtay meeshaay isku arogsadeen meeshaas shan qofood oo talihii ciidankooda ku jira ayaa lagu dilay shan qorina waa laga furay marka ciidanka asiga ahay haddana horey usii socdaa waa la daba socdaa lagama harin waa meesha tuulada la yidhahdo buurdhaxaanle waa la qabtay laakiin hadda wax warar ah kama maadaama sidaasiinta ay ka go-onta wa waa gartay haddaan wax kaa weydiiyo tuulada laftirkeeda buurdhaxule iyo garasweyne inta udhexaysa waxaa la leeyahay dad rayida oo fara badan baa ku dhintay wararka qaar waxay sheegayaan soddon wararka qaar waxay sheegayaan afartan bal dadka maxaad kala socotaan wararka maxayto oo aan ka helin maxayto ka helilen ciidamada maxayto oo taliskooda aan ka helilen waxaa isgaarsiinta ilaa iyo hadda wax isgaarsiina kama hayno hada mahesha maxayto dagaalkaas buurdhaxon leh marka markaan isgaarsiin saasina aan ka hadlan waxaa maxayto oo su-aalahaas oo kaleeto aan isjawaabi karno laakiin waad wixii anaga laga dhinti ma hayno wixii meesha ku dhinti ma hayno wixii insha allah wax gaarin ma hayno maadaama isgaarsiin aan wax ku jiri guteena maka maxayto ma bixin karno laakiin wararka xaggee laga keena bay kula tahay kulli meel ninkeena ma qabaan an kulley taliyaha ciidanka meesha wax war noo soo gudbiyey ma laha wax war aanu ka hadlayna ma leh dibadda raisada mara waxay leeyihiin dad baa dhintay shacaba ciidan maxay ato ciidan baa dhintay wax saasay leeyihin laakin war hadda ma- maadaama maxay ato taliyada ciidanka aan warba kasoo bixin warka oo lagu kalsoon yahay maaha wa waa gartay guddoomiye gobolka bakool oo kale magaalada ugu weyn xudar ee xarunta u ah beri hore oo laga qabsaday al-shabaab wixii ka dambeeyey jeedka soo gala magaaladaasi go-doon bay ahaayeen oo al-shabaab baa tuulooyin iyo meelo ka mid a gobolka aada ugu xoogan hadda magaalooyinka jeedku ma u furan yihiin oo ma laga bixi karaa mana lasoo geli karaa
jiidka arood ka xirnaa waxaa weeye jiidka o dhan waa xirneen laakin jidkan wadadan eel berde ilaa iyo beledweyne kan soo mareyso eel berde kasoo dhasho taasa ufurneed laakiin wadooyinkan kaleto baydhabo iyo inta maxayto muqdisho waxa igisoo dhinacana waa ka xirineed hadda maxayto barnaamijkan hadda la wado waxa weye in wadooyinkaas lagu furo oo lagana saaro tuulooyinkan iyo maxayto oo meelaha ay haystaan oo laga saaro wadooyinka laga furo abaabilka hadda la wado sidaas wey wa waa gartay marka maleeshiyadan al-shabaab ee bakool ku dagaalamaya sidaan ognahay gobolka baay iyo gobolka gado ciidamo xoogan oo dowladda soomaaliya kuwa amisom baa ku sugan marka ciidamadan bakool ku jira xaggee tegayaan haddaad eh, gobolkii ka saartaan oo tuulooyinka aad ka bixisaan xaggee ku socdaan bay kula tahay de waxa weeye ciidamada markii ay gobolka bakool ay kasoo baxaan waxa weeye xarumo badan waxay ku leeyihiin inta amniga baydhabo noo dhexeysa xarumo badan ay ku leeyihiin marka waxaan umalaynaya markay bakool kasoo baxaan in xarumahaas ay tegi doonaan sida labaatan jarow iyo meelahaas ita maxay ato oo saldhigyo waaweyn ay ku leeyihiin meelahaasun bay tegi doonaan marka dagaalkiinan eh, ciidamada ethoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya wax kaloo ku wehlaya miyaa jira oo diyaarada iyo wax hawada ka taageeraya annaga hadda dagaalka bakool wax hawada ka taageereed ma laha meesha anada waxa weeye dagaal lug alle waay mar haddii dagaalla ay ka dhaceen magaalooyin qaarkood ay go-doonsanaayeen xaaladda bini aadnimo ee deegaanada gobolka bakool waa sidee wallahi awalba dhibaataas ku jirtay intan dagaalka dhicin ka horba dhibaataas ku jirtay xaaladda bani-aadamnimada aada ayay u xumeed marka haddana haddii dagaal uu bilaabmay kolley meeshii waa kasoo daraysa si aan umalaynayno marka waxa weeye dadka sheedaha samafalka iyo dadka maxay ato oo wax taageera waxaan u baahannahay in dadka maxay ato oo meelaha ay nabadda ka jirto oo laga xoreeyo inay si degdeg ah wax la soo gaaraan taasaan ka rajeynayna adduunyada o dhan sidii wax danaynayso oo qabanayso maxamed cabdi tool ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha gobolka bokool oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo jooga washington haddaba sidii uu ku bilowday gulufkan milatari iyo malxad- marxaladaha uu soo maray waxaa warbixinta nooga diyaariyey maxamed colaad xasan inkastoo dhaqdhaqaaqa ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom uu ka socday gobolada koonfur galbeed iyo jubbooyinka muddo toddobaadyo ah haddana waxay ciidamadu si rasmiya ugu ruqaansadeen dhinaca magaalooyinka baar dheere ee gedo iyo diinsoor oo ka tirsan gobolka baay dabayaaqadii toddobaadkii aanu ka soo gudubnay duulaankan oo uu howlgalka midowda afrika ugu yeeray xoraynta nawaaxiga jubbooyinka waxa uu ku bilowday laba weji oo kale ah laba duulaan oo laba dhinac kaga wajahan baar dheere oo godo ka tirsan iyo duulaan ka barbar socda oo ku wajahan magaalada diinsoor ee gobolka baay dayuurado dagaal oo la aaminsan yahay inay leeyihiin ciidamada kenyana waxay duqeeyeen fariisimo ay maleeshiyada al-shabaab ku lahaayeen degaan lagu magacaabo jungal oo duleedka ka ah baardheere dadka degaanka ayaa sheegay in shala galab ay maqleen ilaa iyo lix gantaal oo ay dayuuradahaasi ku rideen meel kayn ah duulaanka kale ee ku wajahan baar dheere ayaa ka soo bilowday degmada qansax dheere ee gobolka baay siddeed iyo tobankii bishan duulaankan waxaa ka qayb qaadanaya ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom iyo ciidamada dowladda ciidamada huwanta ah ee jihadan ku socda ayaa wararkii ugu dambeeyey shalay ay soo warinayeen inay wax ka yar soddon iyo shan kilomitir u jiraan magaalada baar dheere sidoo kale ciidamada etoobiya iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa ku sii dhow magaalada diinsoor oo u jira wax ka yar afartan kilomitir inkastoo howlgalladan ay gaabis ku socdaan ayaa saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ay guulo sheeganayaan abaanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi oo xalay la hadlayey warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladan bilowday iyo kuwo kale oo uu sheegay in qorshahooda uu socdo ciidamadu hadda waxay madaxa la sii gelayaan ama ay ku wajahan yihiin diinsoor iyo nawaaxigeeda iyo muxuu ahaa baardheere iyo lawaaxigeeda iyo ciidamo kale oo u diyaarsan inay kilingareeyaan waxaa gobolada gudahooda iyo jidgooyooyinka dadka u fadhiisan jiray dariiqyada qaadicul dariiqa sifaynaya si ka duwan labada duulaan ee kale ee ku wajahan baar dheere duulaanka dhinaca diinsoor ku socda waxa uu la kulmay iska caabin aan xoogganayn iyo qarax loo adeegsaday baabuur maalintii axadda ee aynu soo dhaafnay meel ku dhow degaanka idaale oo qiyaastii afartan kilomitir u jira baar dheere wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdifataax ibraahim geese ayaa iiga warramay howlgalkan iyo guulaha ay ilaa iyo hadda ka gaareen arrintii waa jiraa guulo tan iyo markii ay ciidanku maaragtay dhaqaaqeen oo dhanka degmada diisoor ee gobolka baaya u dhaqaaqeen waxaa jira jidgooyin oo ay maaragtay ciidamadu maaragtay ay u sameeyeen dad nool oo maxaabiisana maaragtay waa laga soo qabtay dad maxay ahayd nabadiyadana meesha maaragtay waa lagula diriray guulo oo la taaban kara ayaa laga gaaray waxaa ka mid a maaragtay deegaanada manaas idaale raamacadey dharqo deegaano muhiim ah oo ay dadku maarata ku dhibaataynayeen oo xoolaha ay maaragtay canshuur ka qaadayeen zakaawiin ay ugu magac dareen beerahooda ay canshuurayeen ceelashooda iyo warta biyaha ay ku jirta ay ku dhibaataynayeen oo dadka wax aan diin ahayn ay usoo rareen ay dadka ku hayeen oo dhibaatooyin ay shacab ku hayeen laga laga qaaday waa ay jiraan welina waa uu sii socdaa howlgalku geestay waxaad moodaa howlgalku inuu toddobaadyo socdo ma waxaa jira caqabado ama iska caabin ciidanka ka hor imaanaysa oo dhinaca ku wajahan waxba iska caabina ma jiraan colaad waxa weye nimankan gaari ay maaragtay usoo ekeeyeen in dad shacab ay saaran yahay oo farax maaragtay la dhamaafanaayeen oo xogtooda maaragtay ciidanku ay heleen ka horna maaragtay ninka ay toogteen oo qaraxaas dhacay iyo maxay ahayd ujeedada socdaalku ma ahan socdaal iska duulaan oo iska socdo waxaa la rabaa deegaanadaas oo dhan in maaragtay dadka lala hadlo ee cadowga markii laga kiciyo maamulo loo sameeyo deganaanta maaragtay loogu baaqo in aysan maaragtay barakicin maaragtay loo sheegayo marka howlgalku waa howlgal qorshaysan oo runtii aada u xoog badan wax welwal ah oo hadda diisoor iyo magaalo kale laga qabo ma jiro howlgalku dhanka kale ee degmada qantax dheere ka dhaqaaqay waad la socotaan oo maxay ahayde deegaan ida maaragtay furow maray ilaa iyo hadda isagana ku wajahan baar dheere isagana wuxuu ku socdaa maaragtay guulo la taaban karo oo aada iyo aada maaragtay mirdhal u ah dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa sidoo kale ka bilowday degaano ka mid ah gobolka hiiraan oo dhulka miyiga ah ay ku xoogan yihiin maleeshiyada ururka al-shabaab abaanduulaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqa hiiraan iyo howlgallo military oo gobollo kale ka bilaabmaya howlgallo kale oo cusub ayaa iyaguna jira oo gobollo badan ka jira kadibna in jubbada dhexe iyo jubbada hoosena howlgallo kale oo degdega ay ka bilowdaan maxaa saa walba ciidanka iyagaa deganaa eriyadaas iyadana sidoo kale kelina haddaa ka jira iyo dhaqdhaqaaq intaa keliyana kuma ekaan doonto shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo jubbada hoose intaba dhaqdhaqaaqa waa ka bilaaban doonaa waxa waaye waa sanadkan qorshuhu wuxuu yahay in aysan jirin ugus degmo iyo deegaan weyn oo ay ka taliyaan wixii qarax iyo muxuaha wax meel la geliyey iyo qof inta jiiro loo galo ama luuq loo galo bastoolo lagu dilo tiisu gashay ma ahan mid dhul lagu haysanaayo ama ay kusii jiri doonaan ma ahan iyaduna waqti bay leedahay waa lasoo afjiri doonaa laakiin qorshaha qorshaysan oo dawladda two thousand sixteen hiigsiga ka horeeya waa in dhulkan la qabto oo la kilingareeyo operationada hadda ka bilowday bay iyo muxuu ahaa iyo iyo gedo waa waa waxay hordhac u yihiin howlgalladaas lagu sifayn doono howlgalka military ee socda ayaa waxaa ka horreeyey howlgal loogu magac daray badweynta indiya oo bishii ogost dabayaaqadii sanadkii hore looga saaray al-shabaab magaalooyin waaweyn oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha soomaaliya magaalooyinkii lagu qabsaday duulaanka ayaa qaarkood waxaa go'doomiyey maleeshiyada ururka al-shabaab oo si dooxato ah uga talinaya dhulka miyiga ah ee magaalooyinka ka baxsan taasoo laga yaabo inay cashar ka qaateen ciidamada ku lugta leh howlgalkan cusub dadka ka faallooda arrimaha militariga ayaa qaba in howlgalkan uu kaga duwan yahay kii hore saddex waxyaabood midda koowaad hadda duulaankan waxaa si xoogle uga qayb qaadanaya ciidamada etoobiya oo horay uga howlgalay gobollada ay weli al-shabaab ku harsan yihiin xeeladaha kooxda ay adeegsatana hore ay dhibaato uga soo gaartay marka labaad ciidamadan ka dhanka ah al-shabaab waxaa markii ugu horreysay hawada ka taageeraya dayuuradaha dagaalka iyo kuwa qumaatiga u kaca si loo yareeyo isu gurmashada maleeshiyada al-shabaab loona burburiyo difaacyadooda ka hor inta aysan ciidamadu ku dhaqaaqin iyo tan saddexaad oo ah in ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya uu haysto cadaadis ah in gacanta dowladda lagu soo celiyo ugu yaraan magaalooyinka ugu waaweyn soomaaliya ka hor inta aan la gaarin labada kun lix iyo tobanka oo lagu wado in soomaaliya ay doorasho ka qabsoonto dadka wax udirasta qaar ayaa afartaa waxyaabood raacinaya in ururka midooda afrika oo howlgalka soomaaliya taageero uga hela dalal uu ugu horeeyo maraykanka uu doonayo in wax uu ku faani karo uu ku soo dhoweeyo madaxweynaha maraykanka barack obama booqashada uu dhowaan ku tegayo xarunta ururka midooda afrika ee magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya iyo kenya baanduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi ayaa aaminsan kala duwanaanshaha duulaanka xoreynta nawaaxiga juba iyo duulaankii hooyada u ahaa ee badweynta indiya qorshuhu sidii hore waa ka bedelan yahay oo meel hataa hadday kasii baxaan oo ay sii baxaan waxa weye dhaqdhaqaaqooda waa lala socdaa meesha ay tagaanna xataa haddaysa farantiga ahayn meel ay ku nexgelahayaan maaha dhinaca kale khasaaraha ciidanku aad ayuu u yaryahay maxaa yeelay awood ahaan iyo qalab ahaanna waa waa ka sarreeya muxua dhaqdhaqaaq kale iyo caawimo kalena wuu haystaa oo oo muxuu ahaa dhinacyo badan leh haddii ay noqoto oo ilaalada cirka iyo dheer kastaba marka khasaaraha iyagu aad aad buu u yaryahay khasaare ma jirin ciidanka xaggiisa banduulaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdirasaaq khaliif cilmi ayaa sheegay in goordhow la maqli doono guulaha ugu waaweyn ee howlgalkan socda sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda oo la socda howlgalkan oo magaciisa qarya ayaa ii sheegay in amarka ay ciidamada duulaanka ku lugta leh ay haystaan uu yahay in saraakiisha howlgalkan ku jira ee soomaaliyeed ay dadweynaha kula dukadaan salaada jimcaha magaalooyinka diinsoor iyo baardheere mana jirto saadaal xooggan oo bixinaysa in al-shabaab ay yeelan karto awood xooggan oo ay ciidamadaasi ku hor istaagto aad buu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo soo koobaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a